bismi illaahi araxmaan iraxiim duhur wanaagsan khiyaartaa wada naga dhegaysanaysaay waa toddobada bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka u rediyo muqdisho idiin haya waxaa ka mid ah wasaaradda amniga gudaha ayaa soo dhoweysay go-aankii madaxda qaranka ee la xidhiidhay in talisyada nabad sugidda iyo booliska ay si toos ahi awaamiirta uga qaadan doonaan gobolka banaadir iyadoo wasaaraddu ay soo saartay habraaca iyo qorshe cusub oo la xidhiira sugidda amniga magaalada muqdisho shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo saamaynta qorshaha qaran ee dalka ayaa maanta ka furmay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa fashiliyey isku day qarax ismiidaamina oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay la damacsanaayeen garoonka diyuuradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xildhibaanihii siyaasiyiin xilal kala duwan horey uga soo qabtay dalka ayaa ka qayb galay dabaaldegii sanad guradii saddexaad ee jamciyadda suhayda oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee arrimaha bulshada ay weheliyaan waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda gobolkaasi ayaa maanta gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo tobanka bishan uu ka furmi doono shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe kulan lagu wacyigelinayo bulshada oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bakool ayaa maanta lagu qabtay magaalada xudur munaasabadda ay xilalka ku kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka iyo agaasimaha cusub oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ururada bulshada rayidka ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho oo idiin haya waxaa ka mid ah ugu yaraan labaatan qof ayaa ku geeriyootay iska horrimaadyo dhex maray ciidamada tunuusiya iyo dablay hubaysan kaasi oo ka dhacay meel u dhow xuduudda liibiya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door karoonaa warkii oo dhan wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aankii madaxda qaranka ee la xiriiray in talisyada nabad sugidda iyo booliska ay si toos ahi awaamirta uga qaadan doonaan gobolka banaadir iyada oo wasaaraddu ay soo saartay habraaca iyo qorshaha cusub ee la xiriira sugidda amniga caasimadda xilli madaxda qaranku ay iclaamiyeen in amniga magaalada muqdisho la hoosgeynayo maamulka gobolka banaadir ayna si toos ahi awaamiirta uga qaadanayaan maamulka gobolka banaadir ayaa wasaaradda amniga gudaha waxa ay soo saartay qorshe cusub oo ay ku howlgeli doonaan laamaha amniga magaalada muqdisho iyada oo la cayimay shaqada hay-ad weliba ay qaban doonto ee la xiriirta amniga magaalada muqdisho sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdikaamil shukri oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho faahfaahinna ka bixiyay qorshaha cusub ee sugidda amniga caasimadda iyadoo la fulinayo go-aanadii iyo qodobadii madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay soo saareen ayaa laamaha amniga heer qaran iyo heer gobolba ay ka howlanaayeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyadoo cadowga ummadda soomaaliyeed laga xoreeyey sida ogsoontihidiinba gobollo iyo meelo cusub sidoo kale wasiirka amniga gudaha oo kormeer ku sameeyey qaybo ka tirsan ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee ku howlan ilaalinta jidadka ayaa wuxuu sheegay wasiirku inuu inuu wadi doono kormeerkaasi iyadoo la isla xisaabtami doono sidoo kaleeto wasaaradda amniga gudaha waxay soo dhoweyneysaa habka farsamo ee loo qaybsaday amniga gobolka banaadir ee ah in booliska la siiyey laga soo bilaabo liido ilaa ex control isku sidaas ku yaallo in booliska la siiyey sidoo kaleeto nabad sugidina la siiyey jidadka ee waaweyn ee soddonka iyo wadnaha iyo sidoo kaleeto jidka warshadaha iyada oo lala xisaabtami doono cid kastaa meesha loo dhiibay lagala xisaabtami doono sidoo kaleeto wasaaraddu waxay ogsoontihiin in hab cusub oo habraaca oo lasoo saaray ay jiraan qaab ay u wada shaqaynayaan ciidanka booliska gobolka iyo iyo nabad sugidda waxaa waaye wixii hadda ka dambeeyo oo arkaysaan in wasaaraddu ku celinayso in isla xisaabtan uu jiraayo marka waxaan hubnaa meelahaas aad sheegaysaan waxay ku taallaa degmo waxay ku taallaa waax waxay ku taallaa laan dad baa u xilsaaran marka hadda wixii ka dambeeyo waa la isla xisaabtamayaa wixii dhacaa ee meel ka dhacaa meel loo hela xisaabtamo ayay leedahay wasaaradda amniga ayaa sheegtay inaan la aqbali doonin hub aan ka diiwaangashanayn wasaaradda iyadoo u jeedisay hay-adaha gaarka loo leeyahay ee leh ilaalada gaarka ah inay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga soo diiwaangeliyaan wasaaradda sida uu sheegay afhayeenka amniga
waxay faraysaa dhammaan dadka haysta hubka sharci darrada ah sida kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn sida kambaniyada nooc kastaba ha ahaadaan hoteellada goobaha ganacsiga idaacooyinka iyo tiviyada shirkadaha ilaalada gaarka ah waa in ay soo sharciyaystaan hubkooda cidda uusan sharci uusan u lahayn muddo hal bil ah gudahooda kuwii hore u sharciyaysnaa waxaa loo xilsaaray guddi guddidaas oo hubin doono dhicitaanka wakhtigooda hay-adaha iyo inji-ooyada ku howlan howlaha amniga ah ee qabanayo siminaarada ama banaanbaxyo iyadoona la ogeysiinin wasaaradda amniga gudaha waxaa la farayaa inay issoo diiwaangeliyaan xalay ilaa habeen hore waxaa socday howlgallo howlgalladaas oo lagu baaraayo degmooyin ka tirsan gobolka banaadir howlgalladaas way socon doonaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir dhammaantood waa la baari doonaa guri guri ayaana loo baarayaa howlgalladaas wixii ka soo baxaana waxaan usoo gudbin doonaa xilliyada ugu horeeyo saxaafadda ayaan usoo bandhigi doonaa wixii ka soo baxaa guud ahaan dalka waxaan la ogolayn haysashada hub sharci darro ah waxaa la farayaa ilaalada gaarka ah ee wado madaxda qaranka in xilliyada aysan shaqada ku jirin ay yareeyaan socodka ay ku samaynayaan waddooyinka gebagabadii waxaa dhammaan shacabka soomaaliyeed laga codsanayaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaa sii xoojiya howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada muqdisho ee looga hortegayo argagixisada al-shabaab iyada oo go'aanada iyo talooyinka la xidhiira ammaanka magaalada muqdisho ay soo saareen madaxda ugu sarraysa dalka ay u muuqato mid wax weyn ka bedeli doonta ammaanka caasimadda shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo samaynta qorshaha qaran ee dalka ayaa maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida tafaasiisha warkan uu baydhabo inooga soo diray wariyaha warbaahinta qaranka cabdirashiid nuur ibraahim ujeedada shirkan wadatashiga qaran ee ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka kumeel gaarka koonfur galbeed ayaa ah sidii wadatashi loola yeelan lahaa maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan samaynta qorshaha qaran kaasi oo halbeeg looga dhigay saddexda sano ee soo socota iyadoo wadatashigan uu socon doono muddo laba maalin ah ayaa waxaa diradda lagu saarayaa adeegyada bulshada aasaasiga u ah sida waxbarashada caafimaadka tamarta wax soo saarka beeraha kalluumaysiga xoolaha amniga iyo dibudhiska wadooyinka iyo garoomada islamarkaana laga eegayo sida ay u kala ahmiyad badan yihiin sidoo kale lana dhageysto aragtida maamulka iyo bulshada rayidka ka qaybgalaya shirkaasi qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socotay maamul goboleedyada dalka haatan ka jira sida puntland jubbaland galmudug ayaa soo dhoweeyey wadatashigan qaran ee wejigiisa saddexaad ka furmay magaalada baydhabo islamarkaana sheegay in qorshahan wax badan ka bedeli doono isbarbaryaaca dhinaca fulinta mashaariicda beesha caalamka ee ka fuliso soomaaliya wasiirka qorshaynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa sheegay in maamul ahaan ay soo dhoweynayaan shirkan ka furmay magaalada baydhabo ayna soo bandhigi doonaan qorshaha maamulka in uu ku biiriyo qorshaha qaranka
barnaamijkan qorshaha qaranka wuxuu ku salaysan yahay qaab ah in laga soo bilaabo hoos oo kor loo socdo taasoo ah in dowlad goboleeda lagala tirso baahidooda baahidaasna maamul goboleedada iyo dadka deegaanada ay soo gudbiyaanna lagu saleeyo qorshaha qara- qaranka soomaaliyeed waxaan ballan qaadaynaa inaan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee federaalka soomaaliya ka gacan siino in barnaamijkan laga miro dhaliyo ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga federaalka dadaalkooda dheeriga ee ku wajahan dhammaystirka barnaamijka qorshaha qaranka labada kun iyo toddobiyo toban ilaa laba kun iyo sagaal iyo toban wasiir ku-xigeenka qorshaynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdulaahi sheekh cali qoloco ayaa ka qaybgalayaasha faahfaahin ka siiyey saldhigga ama gundhigga looga dhigayo qorshahan qaranka samayntiisa meelaha laga eegaya
wuxuu ku dhisnaanahay marka qorshaha waxa weeye waa la yaqaan dalka nin walbana waa ogyahay waxa uu ka waxa qorshaha ugu weyn geli doona lama dhihi doono maamul goboleed hebel maamul goboleed hebel la dhihi maayo waa sector waxa la yidhahdo qaybta dhaqaalaha ee qaybta bulshada ayay noqonaysaa matalan crop production markii la yidhaahdo ama beero markii la yidhaahdo golaha culus kule sooma waxaa dhici karta laba maamul goboleed saddex maamul goboleed beeraha ila aad ay u danaynayaan xoolaha sidoo kale kalluunka sidoo kale wadooyinka sidoo kale dekedaha sidoo kale erboorada sidoo kale noocyadaasuu ku fariisanaya waxaana laga soo dhex saari doona waxay tahay waxa tala idinku aad keentaan wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka kumeel gaarka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa socon doona muddo laba maalina kaasi oo looga arrinsanayo sidii maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay usoo gudbin lahaayeen talooyin ku qotoma qorshaha qaranka ee la filayo in la sameeyo si loo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya loo ogaado waxyaabaha qorshahaasi loogu dari lahaa
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa fashiliyey isku day weerarka argagixisnimo oo al-shabaab ay doonayeen in ay isku qarxiyaan garoonka diyaaradaha ee waas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida tafaasiisha warkan uu beledweyne inooga soo diray cabdishakuur cusmaan cali ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa barqanimadii maanta fashiyey qarax ay doonayeen maleeshiyaadka kooxda gumaadka shacabka soomaaliyeed ee ugus in ay dhibaato u geystaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee khaliif airport iyadoona ciidamada ay qaraxani ku fashiliyeen afaafka hore ee garoonka inta aysan gudaha u gelin qaraxan oo lasoo geliyey boorso islamarkaana rakaabka ka dhoofa garoonka diyaaradaha islamarkaana lasoo mariyey ayaa waxay ku guulaysteen ciidamadu in ay fatashaan qaar kamida boorsooyinkii ay alaabaha ay wateen dadka rikaabka taasi oo keentay in halkaasi qarax uu ka dhaco dhawaado afar qofood ayaa ka dhaawacmatay kuwaasoo xaaladooda xilligan ay tahay mid soo hagaagaysa waxaana warar hoose oo ka imaanaya garoonka ay sheegayaan in howlgallo ballaaran oo laga sameeyey halkaasi lagu qabtay shaksiga watay qaraxaasi islamarkaana warbaahinta loo soo bandhigi doono saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliiska oo arrintaasi wax ka weydiina ayaa sheegay inay socdaan baaritaano maadaama boorsada iyo weliba qalabkan qarxay oo watay shaksi ka mid ahaa dadka ka dhowfaya garoonka diyaaradaha nasiib daro waxaa la saaray muxuu ahaa baabuurkii kaargooga diyaaradda qaadi lahay oo shacabkaasi ay wateen qalab uu qarax ku xiran yahay inta aan aeroboortka gudihiisa la gelin barxadda sore ee aeroboortka ee lagu baaro baaritaanka koowaad lagu maro ayaa muxuu ahaa ciidankii baaritaankii usoo dareereen waxaa qarxay laptop iyo beriter labaduba ay wax walba u dhammaayeen ay ahayd waxaa qarxay laptopkii nasiib wanaag beriterkiina ma qarxin isla markiiba meeshaan soo gaarnay ciidamada m d b ee booliiska iyo inagii oo dhan iyo ciidankii amisom wixii ka joogay markaa labo qarax oo muxuu aha aan weli qarxinna ciidanka m d p ayaa jaray oo furay hal qarax na wuu qarxay waxaa garaafaad ka soo gaartay dhaawaca oo aan hadda aan isleenahay aad bay u fiican yihiin afar qofood oo rayada iyo sida aan ognahay laba qofood oo ciidamada ah ciidanku meeshay tageen astaamihii iyo waxyaabihii iyo waxay kala fureen iyo wixii oo dhanna gacantay ku hayaan innaguna haddaan mas-uuliyiinta booliiska nahay iyo qaybaha amisom oo halkaas iyaguna aada uga shaqaynayey madaxdoodii meeshaan isugu tagnay wax khasaaro weyn oo ma dhicin laakiin kuwan gumaaska ummadda soomaaliyeed caadaysay waxay ku talagaleen markay meel ka caal waayaan ama ilaahay ummadda ka badbaadiyo meel kale ay isku dayaan qaraxaas waxaan u aragnaa annagu inuu ahaa mid loogu talagalay in mxuaha sharafta iyo mxuaha karaamada garoonka lagu waxyeeleeyo duulimaadyada rayadku adeegsadaanna lagu hor istaago marka taasi waxa waaye way fashilantay ciidankaasi hortegay wax dhibaata oo hadda ka jiraan meeshana ma jiraan insha allah wax dhimashaa oo qaraxaasi uu sababa ma jiraan
wax dhimashaa oo jiraayo ma jiraan ilaa saacaddan wax dhimashaa oo meesha ka jiraayo ma jiraan dhaawacaa jira isbitaal weyn oo amisamtu leedaha magaalada ku yaalla oo nagu dhawaa ayaa la geeyey way yasiran tahay waxa meesha ka dhacay wax yasiran oo dhakhaatiirtu ay sheegayaan in ay dadkaasi waaya corneyle weynaysan gaarin corneyle qaraxaasi kollay dad baa waday dadna way soo abaabuleen qofkii waday qaraxaasi aaway ma dhaawacba ma dhintay sidee asiga ma la hayaa sidan warbixinta koowaad ee hordhaca ku haysano ciddii soo dhiibtay waa la helayaa insha allah ciddii waday waa la hayaa insha allah oo loo soo dhiibay marka waxaasi waa waxaa natiijadooda
aada u mahadsan yahay waryahayaga cabdishakuur cusmaan cali oo beledweyne ku sugan islamarkaana noo soo diraya warbixinta la xiriirta weerar argagixisada al-shabaab ay doonayeen in ay isku qarxiyaan garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif oo ciidamada ammaanka ay fashiliyeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee arrimaha bulshada ay weheliyaan waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda gobolkaasi ayaa maanta gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo tobanka bishan uu ka furmi doono shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray
wafdigani ballaaran ee ka socda gobolka hiiraan ee soo gaaray gobolka shabeellaha dhexe ayaa isku jira siyaasiyiin waxgarad iyo maamulka gobolka hiiraan waxaana hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan dhinaca arrimaha bulshada sheekh xuseen cusmaan cali iyadoo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaarada gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka socota maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kacayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi xuseen iyadoo ugu dambeyntii loo soo galbiyey mas-uuliyiintani xarunta gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan ayaa saxaafadda kula hadlay mada jowhar waxaana halkaasi ugu horreyntii saxaafadda kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan dhinaca arrimaha bulshada wuxuuna sheegay dadaal dheer ay muujiyeen mas-uuliyiinta gobolka hiiraan in ay ka aqbaleen beelaha dega gobolka hiiraan in ay kasoo qayb galaan shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka hore ka beela diideen hase haatee khilaafaadka yaryaraha la xaliyey imaatidkeena waxaan caddaynaynaa maanta oo warbaahinta aan siinaynaa inuu dib u bilowday ama hawshii halkas bisha ay soco doonto insha allah ee ku saabsaneed maamul sameynta labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan kadib markii la saxay wixii jiri oo jiri jiray oo ama jiray ama qaldaadkii jiri la saxay kadib markii labada guddoomiye ee labada maamul kala hogaamiyo loo gacangeliyo hawsha maamul sameynta taasoo keentay guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan markuu ku soo noqday gobolka hiiraan uu bulshada reerka hiiraan ka dhaadhiciyey inuu awooddii asaga gacanta ku haayo wax alaal wixii la tirsanaa in asaga yani diyaar u yahay taasoo ay garwaaqsadeen bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan iyo maamulkaba wasaaraddu shalay ilaa hogaaminaysa laakiin maanta hogaanka labada guddoomiyaha iskale wasaaraddan waxay fududaynaysaa habsami u socodka hawsha maamul ismeynta labada gobol waxaa isna goobta ka hadla guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe dhinaca amniga siyaasadda axmed meyra makaraan aada iyo aadaan ugu faraxsannahay inaad maaragta noo timaadiin mar labaad waxyaabihii yaryaraay oo markaas dareenkii dhaliyay safarajooyga dhinac kastaba ha ku yimaado inay inta dhammaadeen haddana dib ay ummaddan u bilaabatay sidii aayaheeda iyo dadnimadeeda iyo ula jaan qaadi lahayd gobollada sideeda ula daan qaadi lahayn labadan gobol aysan uga herin gobollada kaleeto oo maaragtay ayaga samaysteen maamul goboleedyada aad iyo aadaan kaga mahad celiyaynaa wafdiga aad soo hogaamiseen oo maanta hordhiciisa ay ugu horreeyay aad idinka soo hogaamiseen waxaan sugaynaa inta kaleentana hadduu ilaah yidhaha maalmaha kaleenta inay soo dhammaystirmaan ayaan sugaynaa laakiin haddana inay saxayaan ay heshiihayaan ay mustaqbalka ay dhamahaysa ayaan maaragta aan ku fadhinay sida aan sugaynana maaragta way naqan shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu horay uga furay magaalada jowar abubakar maxamed bacadle raade t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowar
xildhibaanaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin xelal kala duwan horey uga soo qabtay dalka ayaa maanta ka qaybgalay dabaaldega sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay jimciyadda suhayda oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed maxamuud ayaa tafaasiisha warkan inoo haya munaasabadani oo lagu xusayey sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaska jamciyadda waxbarashada ee suhayda ayaa waxaa kasoo qayb galay mudanayaal ka tirsan baarlamanka soomaaliya waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana lagu soo bandhigay waxqabadkii muddadii saddexda sano ahayd oo ay shaqaynaysay jamciyaddani xildhibaan yuusuf xayla jimcaale oo madax ka ah jamciyaddan ayaa waxa uu uga warbixiyey kasoo qaybgalayaasha waxqabadkii muddadii ay shaqaynayeen cabdigaabow maxamuud axmed nuur tarsan iyo axmed macalin fiqi ayaa ku ammaanay xildhibaan yuusuf xayle dadaalka ugu jiro waxbaridda carruurtan agoonta iyo danyarta iskugu jirta qaar ka mida mudanayaashii baarlamanka ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo in carruurtan tiradoodu ay ka badan tahay kun iyo boqolka si bilaash ah ay wax ku bartaan
suhayda ee laga hadlay waxqabadkooda xildhibaanka saaxiibkaya waxaan leeyahay mahad gaara ayaan u soo jeedinayaa waxaan rajaynayaa inaan noqonno xildhibaanadeeda kuwii horay iyo kuwa cusuba inaanu ku dayeerno waxaad arkaysaan maanta ee horta iyada indhaha ka muuqda waa ardayda goon iyo danyar u badan waxaa lagu qiyaasayaa kun iyo boqol iyo labaatan ama kun iyo boqol iyo sagaal iyo toban waxaa maanta safarkaygii ah inaan ka soo qayb galo barbaarkii maanta ubadii maanta ee dalkeeda oo jimciyaddan soo yar ee maanta soo uruurin sanadguurihii saddexaad inaan ka qayb galo farxad weyneeyeysa xildhibaan yuusuf waxaan filayaa waxaan ka qayb galay furitaantii dhallinyarada soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed ee danyarka ah markii ay abaabulin ayaan kala tag kara tiro yar bay korkaa lahaayeen waxaan isleeyahay yuusuf hadda kadib baarlamaanka maanta jooga maayo baarlamaanka soo socda inuu miisaal u noqdo oo xubin kastoo baarlamaanihi ay dhallinyarada soomaaliyeed ee danyarka sidaasoo kale u sanadguurada saddexaad ee yaada waa runtii waxaan leeyahay hambalyo waa lagu farxo horena u sheegaa in saacibka yuusuf xaale jimcaale iyo jiifkiisa runtii maamulka iyo meelaha kala duwan dadaalka ay muujiyeen aan lagu dhisan karo oo aan lagu faarin karo oo aan laga qeexanayo dhinaca tacliinta iyo cilmaamada shaqooyinkooda ay bulshadahayaan marka waxaan leeyahay isku faahfaahsantahay maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
kulan ugu wacyigelinayay bulshada ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bakool ayaa maanta lagu qabtay magaalada xudur sida faahfaahinta warkan uu gobolkaasi nooga soo diray maxamed xasan cabdiraxmaan oo warbaahinta qaranka uga soo warramaa kulan loola hadlay ammaanka iyo waxyaabaha qalqalgelin kara oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada xudur islamarkaana ay kasoo qayb galeen maamulada gobol iyo degmo saraakiisha laamaha amniga iyo ummada bulshada rajidka ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur kulankaanoo diiradda lagu saaray sidii loo mamnuuci lahaa waxyaabaha maanka sooriya oo mudooyinkan dambe kusoo badanaya magaalada xudur sida qaaska xashiishada xamriga iyo waxyaabaha la midka ah yuusuf manaane oo ah afayeenka urka dhalinyarada ee degmada xudur ayaa sheegay in ummada bulshada ay si xoogan usoo dhaweyn ayaan qodobadii ka soo baxay kulankani hooyooyinka balaaqyada ganacsatada culamadiinka maamulada kala duwan dadwalba taagara ayago kale ambagidinka kuwaanaysa dadweynaha saxabka ee waxaa degmada damayaasha sharta walboo ciidanka hafadiyaya ay arbooda markay hargi habsi gabagabadii waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada xudur maxamed maclin wuxuuna sheegay waxyaabihii looga hadlay kulankani waxaankujeed xorsaarnaayay degmada iyo maamulka degmada abaabadamu weyn lagu qablay loojinin deegaanka iyo waxyaalaha lamadka loojininkuna wadan qablay
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu yaraan labaatan qof ayaa ku geeriyootay iska horimaadyo dhex maray ciidamada dowladda tunuusiya iyo dabley hubeysan kaasi oo ka dhacay meel ku dhow xuduudda waddanka liibiya ciidamada dowladda tunuusiya ayaa sheegay inay ku dileen saddex iyo toban qof oo hubeysan iska horimaadyo ka dhacay deegaanka binqardaan oo ku dhow xuduudda dalka liibiya iyaga oo nolosha ku qabtay lix kale oo dhaawaca ilaha ammaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa laga soo xigtay in sidoo kale la dilay lix ka tirsan booliiska iyo dad rayda intii uu socday weerar kooxda ay kusoo qaaday xarumo ciidanka booliisku ay ku leeyihiin deegaanka waxaa la rumaysan yahay in kooxda weerarka ka dambeysay ay tababar kusoo qaateen dalka liibiya iyaga oo sanadkii hore weeraro dhowra ka geystay waddankaasi tunuusiya warbaahinta maxalliga ee dalkaasi liibiya ayaa sheegaysa in iskahorimaadka oo bilowday afartii iyo barkii subaxnimo uu soo gaaray ilaa iyo qorax ka soo bixi dowladda tunuusiya ayaa adkaysay ammaanka xuduudda ay la leedahay waddanka liibiya tan iyo markii diyaaradaha maraykanka ay duuqeeyeen xarumaha daacish taasi oo dhalisay walaac in kooxdu ay soo gasho dalkaasi tunuusiya toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada tunuusiya ugu yaraan afar qof ay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen meel ku dhow xuduudda ay la leedahay waddankaasi liibiya warka aad ka dhagaysanayseen kheerta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqal iyo qoraale ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisa iyo radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe ammaan allah